magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey tartan kubadda cagta kaasi oo ka socday garoonka maqar shiishe xaafadda buundaweyn islamarkaana ay ku guuleysatay kooxda l g united kadib markii laba iyo hal ay ugu badisay dhigeeda filtare munaasabadda lagu guddoonsiinayay abaalmarinada kooxda l g united ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha ciyaaraha degmada beledweyne ismaaciil cali xasan sidaani macalinka xulka degmada beledweyne ustaad cabdifataax maxamed cusmaan jarjar guddiga soo qabanqaabiya tartanka dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada maad ramos oo kamid ah guddiga soo qabanqaabiya tartankan ayaa raadiyo beerulla ugu warbixiyey muhiimadda iyo tirada ka qayb gashay tartankan tartankan waxaa waaye waxaa ka qayb galay adii dhowr iyo soddon koox camal marka alxamdulilah ilaah mahad iskale oo hadda si nabad noogu dhameeyey waxaana tartankaas guulaystay naadigeena eljiil lahayo marka tiibamka koobkan kasoo qaybgelina aaday umahadsan yihiin oo ay si wanaagsan noola shaqeeyeen caqabado badanaa kala kulmaya waa iska fahmi kartaa waayo adoo dhallinyaree inaa dad kale oo dhallinyaree oo koob inaa u qabatido wax saas u faa'iido weyn aadan ka helaynin oo koobkan si nabad kugu dhammaado wallaahi wax kastaa kala kulmaysaa marka waxaa waaye waa iskaga dulqaadani adiga kori hoos alxamdulilah ada ilaah maadis kale oo si nabad noogu dhameeyey naadiyada ka qaybgalaya tartankan inta badan xagiibaa kasoo hosheen wallaahi magaalada dhexdeeda kasoo xulnay waa tiim aad u fara badan oo magaalada le ka mid ah magaalada dhexdeedana kasoo xulnaa ilaa iyo imise bilood imise maalin ayuu socday tartankan wallaahi wuxuu socday bilooyinuu socdaaday ilaa iyo dhowr bilood wallaahi caqabada aad u fara badan waa kala kulanay marka waa wax walba qof kasta inaan qancinno waayo biliaadan lama qanci kara moogtahay qof walba inaan qancinno u baahanahay laakiin biliaadan inkastoo la qanci karin hada wax walba ilaaha noo dhameeyaaday mar kastoo garoonkaa galeen ilaha iska tala saaranayna guddoomiyaha ciyaaraha degmada beledweyne mudane ismaaciil cali xasan sidaani macalinka xulka degmada beledweyne ustaad cabdifataax maxamed cusmaan iyo madsharaftii kale ee kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa raadiyo beerula u sheegay inay ku faraxsan yihiin tartankan idin nidaamka uu kusoo dhammaaday waxaan aad uga mahad celinaynaa tartanka guddiga soo qabanqaabiya xaafadda maarata buundaweyn waxaan dhihi karnaa waxay qabteen shaqo aad u weyn maanta waxaa halkan jambiyon ku noqday aad u jeedadood koobkii iyo abaalmarineed la siiyey kooxda l g oo kama dambaystii ay la soo gaartay filtaro sidoo kale filtar waxaan leenaha waa dadaasheen hambalyo waxaa maanta u hambalyaynayna jambiyon ee l g waxaad dareemaysaa degmada beledweyne sboortiska ka jiro inuu yahay mid aad u muuqdo waxaan idin bogaadinaynaa bahda radio beerula haddaad tihiin mar kasta waxaad u taagan tihiin inaad dhallintan quruxda badan waxqabadkoodii iyo maaragtay xirfadooda inaad soo bandhigtiin waa idinka mahad celinaynaa qorshihiina ku aadan qabashada tartamada maxay taha wallaahi qorshaheenna ku aadan oo maaragtay aan mar kasta rabno inaan ka miro dhalino waxaa waaye inaan nabadda ka shaqayno waayo nabadda ayaa naasna duuga leh waxaad og tahay meelaysan nabad ka jirin sboorts ma ka jiro nabad haddaad maqashid sboorts ayaa marka hore waxaa mahad iska le allah subxaanahu watacaalaa ee tartankan bilaaway si nabadna ku soo dhammeey ilaahaas waxaas dhan suurtogeli aan u mahad celinaynaa dhallinyaradii barnaamijkan soo qabaqaabisa ayadoon fan lagu siinayn sida quruxda badan u qaabatina ayagana waa u mahad celinayaa tiimkii intaas oo tiim oo dheelaysina tiimkii ilaahay subxaana watacaala u qadarin ayagana waa u mahad celinayaa marka runtii waxaan leeyahay shaqo fiicana meeshaan ka dhacday waxaan leeyahay dhallinyarada hor u sii socda waa dadaasheen kollayba tartankaas ugu socday saxabsi male oo fiican oo qurux badan wuxuuna ku soo dhammaaday kollayba si qurux badan wuxuuna calafka u galay ku guulaystay tartankii kooxda l g oo maanta aan goobjoog u haynay xalfadeeda iyo koobkii lagu wareejinaya wallaahi door muhiim ay ka qaadan kartaa waayo waad dareemi kartaa adi kollayba nin reer beledweyneaad tahay sanadihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne sboortiskiisa ku wadansanay laakiin kollayba hadda sboortiska magaalada beledweyne sarakac aad u wanaagsan uu sameeyey kollayba hadda buundaweyn tartan aa ka socdo kooshi tartan aa ka socdo hawtaaqa tartan aa ka socdo kollayba marka alihi subxaana watacaala ku mahadinaynaa almahad kadibna kollayba guddoomiyaha degmada ismaaciil siidaani waxaan u jeednaa inuu horumar la taabo karo oo magaalada beledweyne oo sboortis ah uu ka sameeyey runtii waxaa waaye koobka maanta la bixiyo aad ugu faraxsanna adaa ahay guddoomiyihii sboortiska xaafadda oo holwadaag anigoo ku hadlayo guddoomiyaasha kale wakiil u ahay haddaanan afarta guddoomiyaha xaafadaha dhalinyarta iscagal bulsho waay in macnaha dhalinyarta saas ku wadno waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaya guddoomiyaha degmada ismaaciil sidaan waa nin aad iyo aad nolola shaqeeyo waa nin aad iyo aad bulshada iskugu wado saasaa waa saaxiib qaar ka mid ah dhallinyarada kooxda l g united oo ku guulaystay tartanka oo raadiyo beeruul la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ku guulaystaan tartankan anigoo ah kabtanka f c l g united ku hadlay afka tiimka f c l g united halkan waxaan baliga ugu dira iyo mahadsanaan dadkii koobkaa soo qaban qaabiyey iyo gudoomiyaha sports gobolka hiiraan ismaaciil sidaani iyo macalinka gobolka cabdifataax maxamed oo ku magac dheer abdifatax jarjar aad aad umahadsan yihiin halkaan waxaa ka leeyahay jira oo jooga hadda kuma arka inaan koob la qabto mar walba waxaa jecel inaad tartamo inaan noola qabto saa mar walba tartamada aan u hanano anigoo ku hadla afka ee, tiimka lg united oona ah kabtanka lg united sharmaarka ciise cali waxaa leeyahay dadka maamulka gobolka hiiraan inay noo qabtaan koob koobkan kasii fiican adartaan waxaa leeyahay koobkan aa qaadnay alxamdulilah uma alxamdulilah
dareenkayga lama soo koobi karo maasha allah Ee, sidaan ka dhawaajisayna waxaanu ahayn xaafad midaysan Ee, tartanka markuu bilaabanayana waxaan ku galnay laba tiimood aan ku galnay Ee, tartamadii hore markaa geli jirnina waxaan ahayn dad inta badan xogoo tafaraaruq iyo wax un oo ka kala jijiro dhexdooda laakiin sanadkan tartankaani waxaan ku galnay anagoo midaysan wada jiraysan Ee, ilaahayna waxaa ka rajaynaynay labadeena tiim mid un inuu noo guulaysto marxaladihii ugu dambeeyey labada tiim noo imaadeen tiimaa naga haray tiimaa noo gudbay waxaan aaminay inaan guulaysanayno uma alxamdulilaah ilaa maa iska leh waana ku guulaysanay maasha allah saa ujeedid farxaddeena iyo reeraynteenna lama soo koobi karo farxaan oo ku soo dhaweynaya waxaa ka mid tahay dhallinyarta iyo ciyaartooyda ka qayb galaysay tartankan isla markaana wax ku guulaystay gool dhalinta tartanka ka socday garoonka maqarshiis dareenkaaga waa sidee maanta wallaahi bilaahi dareenkayga aad iyo aad ayuu kaasiyaa lama soo koobi karo maasha allah tartanka aan ku guulaysana waa ku faraxsanahay maadaama waa guul usoo hoyiyey xaafadda gaar ahaan buunduwan xaafadda buulada maadaama usoo hoyiyey waa ku faraxsanahay maadaama elji ay gaartay koobkii lanfilaanka ahay oo dhowr sano ayaan sugayey kanna waa mid taariikh ayuu ii yahay insha allah tartamada soo socdaan waxaan rajaynayaa saanaysii ka fiican inaan u ciyaaraa doonaya hadduu ilaah idhaaha tartamadan oo kale ayaa waxa ay door muhiima ka qaadanayaan horumarinta nabadda xasiloonida isdhexgalka iyo xirfadaha dhallinyarada kubadda cagta ee degmada beledweyne